soomaali balawday aakhir waxa weeye waa waa adiga iyo walaalkaa iyo inadeerkaa iyo abtigaa unba xagga kale mar kale jira taasina mid arrin dhammaanaysa dhawaan maaha ani intaan ogahay xukuumadihii hore iyo xukuumaddana waxay u eg tahay inay mar kasta diyaar loo yahay in lala hadlo hadbada dhinacooda ayaa xoogaa shaki badani ka jiraa nimanka odayaasha ku sheegayo laakiin programka inay soo galaan is soo dhiibaan wax noocaas waa jiraa in kollayda wada hadalladaasina ay ka soo bixi rag badan oo culculus oo oo xagga k b oo haddana waxaa jira iminka maaragta dee hadalla shaqeeya oo maaragtay qayb ka qaatay runtii haddana dib in in nimankaas maaragtay runtii waxyaaba badan loo geysto marka wada shaqaynta waa lagu waa lagu khasban yahay soomaaliya in maaragtay runtii laga fikiro oo in la is hortaagnaado faa'iida male dadka shisheeye ee maaragtay shaqada ka dhigtay soomaaliya inay inay siyaasadeed ka dhex shaqaystaan intaan iska qabanno saad sheegtay la wada fadhiisto laakiin waxaa jira dee gruub aan ogolaynba weligoodba inay fadhiistaan gruubka laga kaftoomo oo boqolkiiba sagaashan iyo shanka ogol inay ku soo biiraan soomaaliya saad sheegtay maaragtay dhiil fiican lala galo taasina way socotaa taan anigu ogahay dad badan oo culusna saasay ku soo galeen kuwo kalena waa soo socdaan dhallinyaradan markaas kuwaas bay soo raacayaan